Haweenkan oo ku nool magaalada Dodole ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku shaqaysta xirfadda samaynta sambuuska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sambuuskan ayay ku gadaan suuqyada magaalada Dodole si ay uga iibsadaan bulshada magaalada. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo caqabadaha ay la kulmaan.
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa geele isaaq axmed Een, waxaan ka shaqeeyaa meel yaroo meherad ah Ee, hadda balse waa bilsoon sambuusku baan iyo xoogaa afur un baan gacanta ku haynaa marka sambuusku wuu dhib badan yahay aad buu u dhib badan yahay lagamana maarmo mana loo dhammayn karo waayo sambuusku qarash badan baa gelaya Ee, sida basasha basbaaska sida aan u samaynayna saan isugu soo jiidayna een, wax isleh ma ah waanu dhabar adeegaynaa maahan walaan aniga firdowso xuseen cabdulaahi baa la yidhaahdaa saambuus baan ka ganacsadaa saambuuskaan ka ganacsanayo Igi lagama hari karo wixii dadkii baa ku nool waa lagu afuri laakiin dhibaatadiisa iyo saamayntiisa waa iska fara badan tahay Een, intaa markii laga soo gudbaa xagga gadashada ay timid waa iska nasiib galab waa lagaa gadan galab lagaama gadanayo galab wuu kugu guy galab wuu isbixini galab inta xaafadda ku afuraysaad ka heli waa beys bebeys mar aad kabiyood adigu waxyaalo kale ku buuxini ama in horey daynkaaga maqnayd ama jeebkaaga aad dib ugu noqoni oo kale waa buux galab iyo dhif baaba laga yaabaa inuu isu kaa buuxiyo inta kale badanna uu iska kaa dhimo waayo saliidiisii qarashkiisii wixiisii dhuxushiisii yaa tuufaas wada ah